asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada oo xubinteena murtida maanta xubinteena murtida maantana waxaa araada halkan kasoo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhad waana xubinteena murtida maanta ee haddii rabbi idmahayo aynu howlaha farada badan ku qabanno ama aynu mahmaahyaha suugaanta sheekooyinka tilmaamaha aada iyo aadka u fara badan iyo oraahaha halkudhigga halkudhagga qaaliga ah ee maaragtay gungaarhka ah aynu ku qaybsanno waana xubinteennii qaangaadhay ee muddada dheer aynu isticmaalaynay keenan maantana waxaan kusoo qaadanaynaa waxaa la yidhi saddex ayaa saddex laga dhaxlaa see saddex saddex looga dhaxlaa saddexdaasu markay imaato ayaa saddexdaas dhaxal looga helaabay ku leedahay saddex ayaa saddex laga dhaxlaa waa kow waxaa la yidhi saddex saddex baa laga dhaxlaa ragga ra'yi baa laga dhaxlaa raalliyana raas baa laga dhaxlaa roobna rays baa laga dhaxlaa ayay ku leedahay xubinteennan murtida maanta u fiirso waxaa lagu yidhi ragga ra'yi baa laga dhaxlaa horta baloogow oo raggu dee ma ahan sidii dibigii ama orgigii ama rtigii oo kaleento oo adduunka intuu cabaar jooga iska tegey ma ahan waa in hebel baa yidhi hebel baa qabtay hebel baa hogaamiyey hebel baa maareeyey hebel baa bixiyey hebel baa agabaray hebel baa itijimiyey hebel baa soo anqariyey inay noqoto weeyaanoo raggu uu noqdo mid dhaxal ka taga oo dunida korkeeda dhaxal kaga taga taa iyaday ihi ragga waa uu shay qaali ah waa ragga ra'yi baa laga dhaxlaadaas waa in ragga wax ka hadhaan oo dhaxal uu ka hadho haddii kale oo raggu uusan dhaxalba reebaynin dee muxuu orgida kaga duwan yahay sidoo kaleentoo raalliyo iyaduna waa inay raas weyn ka tagto oo la dhaho reerkaa weyn ee sii dhisan ee aqalkiisii muuqdo ee carruurtii weli is wataan ee gabdhihii wiilishii ayna kala tegin ee meeshoodii maaragtay reerkaas dhisan kaliya laabta isu jecele walaalaha xitaa odayga hadduu islaan la-aan noqday ee haweenka kalenta ma aaminaya carruurtiisii heerkiisu isku duwanhayaa ee ma maaragtay waa raalliyo gaari ah yaa iyadana raas weyn ayay ka tagtay oo laga dhaxlaa oo raas weyn ayay reebtaa iyo awlaad si fiican loo tarbiyeeyey iyo qoys dulqaad iyo kala dambayn ku dhisan weeyaanoo raalliyana raas baa laga dhaxlaa ayay ku leedahay waa raalliyadii sidoo kaleentana midda saddexaad waxaa weeye roobna rays baa laga dhaxlaa rayskaasi muxuu keenayaa markaa rayskaasi wuxuu keenayaa naq iyo doog iyo alaabe ilaah iyo hoolo dararay iyo neecow qabow iyo ladnaan iyo barwaaqo in lagu waaro oo xooluhu dararaan oo guryaha lagu caweysimo oo ciyaara la qabto oo ladnaan loo baxo oo biyuhu maaragtay ballida jiifaan oo urahu dhawaaqo oo barwaaqo adduuna oo raxmadda ilaahay ah ayuu roobkuna reebayaa hadday abaaru jirtay abaartii waa ay baxaysaa haddii kulayl jiray kulaylkii wuu baxayaa haddii maaragtay biyola-aani jirtay biyola-aantii way baxaysaa waxaasoo dhan ayuu waxaa weeye yuu roobku waxalla wixii dadka dhibahayey ee maaragtay nolosha culays ku ahaa ayuu roobku cagta marinhayaa oo rays iyo qabow iyo neecow ayuu ka tegahayaa weeyaan saddexdaasaa saddexdaasaa laga dhaxlaa bay ina leedahay xubinteennan murtida maanta waana mid biyo kama dhibcaana oo xaqiiqa ah sidoo kaleento dee maaragtay labada kaleentana waa sidoo kaleento oo rag ra'yi baa laga dhaxlaa raalliyana raas weyn baa laga dhaxlaa roobna rays baa laga dhaxlaa saddexdaa weeye mahmaahda maanta aan kusoo qaadanayno xubinteenna murtida maanta idamkii eebe waxaa la yidhi afkaagu kun buu kaa celiyaa adinkaaguna kow buu kaa celiyaa macnaha hallin unbaad la dagaali kartaa laakiin haddaad afka ku garqaadanayso kun qof ayaad afkaaga iskaga dhicin kartaa weeye sheekadu